taliyaha qeybta booliiska gobolka nugaal gaashaanle sare faarax cabdiraxmaan warsame galangoolli oo ku sugnaa madasha shirka jaraa'id lagu qabanayay ayaa waxa uu ka warbixiyey sida ay u dhacday dhacdadaasi
waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdo ka dhacday magaalada garoowe taariikhdu markay ahayd toddobiyo tobanka bishii lixaad laba kun iyo sideediyo toban ay guri magaalada ka mida garoowe oo xaafadaha garoowe ka mid ah ayaa waxaa wada deganaa afar afar gabdhood oo reer puntland ah gurigaas hadday deganaayeenna gabdhihii xoogaa waxaa ka dhacay way dagaalameen waxbay isku qabteen gabdhihii markay dagaalameenna waa dhacay saddex gabdhood ayaa dhaawacmay saddexdii gabdhood oo dhaawacmayna waxaanu nidhi rifeertaa la siiyey waxaa la geeyey isbitaalka in lagu daweeyo gabadh dhiyaartayna waa la soo xiray hadeerna way xiran tahay labadii gabdhood afarti saddexdii gabdhood oo dhaawac ahaa laba ka mid ah oo kala ah canab cabdi dhicis iyo sahro axmed garaad ayaa markii ay dhaawicii la daweeyey iyadoo hawshoodii loo fadhiyo waxay aadeen magaalada laascaanood oo ka mid ah gobollada puntland ayna haystaan nimankaas soomalidiidka waxoo ku haystaan lana og yahay yaamahan wixii ka dhacayay iyo wixii ay ka samaynayeen iyo dhibaatooyinka ay dadka u geysanayeen iyagoo la og yahay kuwaan gabdho dagaalamay weeye oo dhexdooda ka dagan wada deganaa oo walaalo ah kuwii iyagoo ay laayeen oo ay xabadda la dhaceen oo dhaawacaabaa jooga oo halkaana ku soo dhoweynay oo la kabay oo carmo la geeyey oo sidaas loo xanaanay looga shaqadooda loogu hayaa xanaano kuwa halkan joogana haddee kuwaasay la mid yihiin iyagoo ay soo laayeen oo xanaanaynay in marka gabdhihii hadday tageen waalidkood u tageen oo xagga aadeen waaa waa la afduubay guryahoodii baa loogu tegey khasab baa sawir looga qaaday iyagoo hadlayo oo qaylinaya waxaana la yidhi waxaa lagu soo laayay garoowa waxaa laayay deegaanka reer garoowe ah waxaa laayay guddoomiyaha gobolka ayaa mucaamaladu sameeyey waxaan halkan ka caddaynaynaa arrintaas inay tahay wax kama jiraan hadde waxaa la nin daad qaaday xubaa cuskay baa la yidhi guddoomiyaha cusub ee gobolka sool abubakar cabdi geelle ayaa waxuu dhankiisa wax lagu qoslo ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray guddoomiyaha somalilan ugu magacaaban gobolka sool kaasi oo ku eedeeyey guddoomiyaha gobolka nugaal inuu ka dameeyey dhibaato uu sheegay in gabdho loogu geystay garoowe
waxay sheegeen sheeke aan waxba ka jirin iyagoo sheegay in macnaha garoowe lagu laayoy way sheegeen oo wax weeyaan cumar faraweyne istaafiisu laayey arrintaasina waxba kama jiraan waa afar gabdhood oo isku ehel oo isku faamliya oo waxa weeyaan guri wada deganaa oo waxa weeyaan ehelnimo u deganaa oo saaxiib ahaa dee gacan hadalkuna iska dhacaa dadku mar way isqabtaan markaa waxa weeyaan arrintaas oo dhacda waxaan leeyahay nimarka howlgallada warmeyna waxba ku jirin waxba lagama doono soomaalidu waxay ku maamaadaa habeer dhali weyde aleyno ku waalata waktigii soomalidiidku waa iska dhammaaday howlgallada waxaan leeyahay intii aad wax ka cuni karayseen ama aad waxa weeyaan aad dadka u baadili karayseen dadkiina way dhammaatay dhibaatada ay snamtu ka geysato ama soomaalidiidku laascaanood ka geystaan kuma dambabeysi kartaan wax yaroo been abuura dadka kuma jeedin kartaan dadku caqligooday qabaan waxa weeyaan waa midaysan yihiin way wada socdaan si kastoo wax u dhacayaanba way ogyihiin waxaan ognahay dhibaatooyinka soomaalidiidku ka geystay magaalada laascaanood laga soo bilaabo labada kun iyo sagaalkii waxaa lagu dilay toddobaatan qof oo haldoorka reer laascaanooda oo waxa weeyaan ay soomaalidiidku dileen oo ugu dambeeyey maxamuud barkadle ilaahw naxariistee waxaan ognahay ma dhowr cisho ka hor in gabdho si badrheedh ah bartamaha magaalada laascaanood dhashiike loola dhacay waxa weeyaan kacdan duufaanka bulugaabaa bilaabmay howlgalladan waxaan leeyahay war muuse iyo kuwii somalilan haystay baa quusa soomaalidiidka haystay baa quusa oo gobolka sool ka quustay ee waxa weeyaan marba gabdho yaryar iyo waxaan waxba ku jirin idinkaa ku fadaxadoobay hadda ceebtiinni baa meel walba taalla soo garan mayse marka waxaan leeyahay dadka aada qabaailka u qaybinaysaana ka daaya waxa weliya waliba cabdi khayre ninka la yihahdo waxaan leeyahay gabdhahan aada siyaasaday si aad qabiilka labada reer u kala qaybsay adeerka daa dadkani xilligay kala qaybsanaan jireen ama la kala qaybin jiray way ka gudbeen ee waxaa lagaga faa'iidaysan jiray arrintan gabdhaha aada fadaxdaysana adaa lagala xisaabtamaya gabdhaha eerkoodu aa laascaanoo jooga waxa weyaan waa lagu soo golo golaa lagu soo fariisinayaa ama waxa weeyaan tallaabo sharciya oo ficilkeeda wadataa lagaa qaadaya guddoomiyaha gobolka nugaal korneel cumar cabdulaahi faraweyne ayaa sheegay in aysan dib dambe ugu dulqaadan doonin dhibaatada ciidamada maamulka somalilan ay ku hayaan shacabka magaalada laascaanood
kooxda jeegaanta iyo horgalayaasheedii waxaa ku dhacay jab xoog leh waxayna isaga lagaduwadeen waad ogtihiin gobolka sool intiisii badneed waa banneeyeen ciidamadoodiina boqolkiiba toddobaatan waa fakadeen waxa yaroo u haray waxaa maahmaaha soomaaliyeed ahayd haddii malag dhawaaqaayo miidaay dhagama leh waxaan rajaynaynaa maraanu fogeyn insha allahu tacaala inaanu ka qaadno waxa ay sitaan iyagana aanu waajibaadkooda ka waraabinno dadka reer sool iyo sanaag iyo cayn odayaasha ah aqoon-yahanada ah iyo gabdhaha sharafta badan ee muusanowgoodu maalin walba soconayana haddii alla idmo uma dulqaadan doono waxaan u huri doonaa dhiiggayaga waxaan u daadanaynaa xinjiro sida webiga jubbo kale haddii alla idmo wakhtigii dheeraa waa dhammaaday wakhtigii adkaana waa la soo dhaafay waa bariyey oo cusub baa la galay annaguna hadda eed baanu lahayno inaannu koob iyo toban sanadi ku daawanno jees yar ah oo haddii xabado lagu rido catowgiisu la fariisan waayey aad bay nasiib darro tahay waxaanu codsan inaan cafidaan dembiga aanu u gallay oo idinku daawanay dadkaas laakiin waxaan ballan qaadaynaa inaanaan mar raba idinku daawan doono haddii alla idmo mar dhow waa idin dul joognaa ama cumar faraweynaa gabdholaayo dhahaya ama waxa weeye ama meel kale ku wareego muddo wuxuu odhan jiray waa taleex muddo waa laas caanood weeye haddii alla idmo axmed sheekay radio daljir garowe